bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhowaada warka habeenima idaacadda dalsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo sheegeen musuq maasuqa uusan ka jirin dowladda dhexdeeda meel walbuu ku jiro loona baahan yahay in xal loo helo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhabo oo xarunta gobolka baa si uu furo wejiga labaatan shirka deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo magaalada baydhabo kulan kula qaatay waxgaradka odayaashii maraaqyada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya wararka sidoo kale aad ku dhagaysan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah akhbaaraadka dibadda aan ogalnay madaxweynaha dalka kenya ayaa sheegay in la dhimay ilaaladii madaxweynihii hore ee dalkaasi kenya ay weliba sidoo kale hooyadiisii
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
qodobadii wararka ayay kuwaas ahayn kusoo dhowaada warka dhammaystiran ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegay in musuq maasuq aanu ka dhex jirin oo keliya dowladda islamarkaana meelo badan uu ka jiro loona baahan yahay in si loo helo xal nabadda in arrintaasi looga hortago ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre ayaa hadalkan ka jeediyay kadib markii salaada jimcaha ee maanta masaajidka ku yaala xarunta madaxtooyada ee shuhaadada arrimo badan uu kaga hadlay isagoona soo hadal qaada dagaalka ka jira gudaha dalka soomaaliya doorka culamaa udiinka soomaaliyeed arrintaasi ay ka qaateen iyo sidoo kale musuq maasuq la sheegay inuu ka jiro dowladda dhexdeeda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in arrimahaasi oo dhan loo baahanyaen in xal loo helo dhinaca musuq maasuqa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo arrimahaasi oo dhan ka hadlayay ayaa yidhi
iska saxna oo muxaasasada la yaab kale ee aynu wax u qaybinno ee wax ku samayno waa inaan bedelnaa oo laba walaal haddii ay intay tartan galaan guulaystaan waa inaynan la yaabin laakiin hadda hadday laba walaalihii ay intay tartan galaan guulaystaan maba dhici karto meeshan laba walaalihi inay xafiis wada joogaan bal kuwa isku qabiilya inay xafiis joogaan aad bay u adagta meelaha qaar baan ogahay oo inta imtixaan la geliyey exam weliba hay-ada dawlihay qaadeen ayaa ilaa iyo konton qof meeshii timid marka qofkii meesha joogay ee mas-uulka ka ahaa qofkii koobaad iyo kii labaad iyo kii saddexaadba isku reer bay noqdeen markaasaa kii koobaad laga tegey oo kii labaad laga tegey oo kii saddexaad laga tegey midna lama qaadan cadaalad m ma aha marka cadaalad maaha cadaalad oo ku dhisan way dadaan waxba iska gelin because qofkaad isku beesha tihiin ee halkaas joogaa wax kaa galay ma laha cadaaladdu waa inay shaksi noqotaa qof adiga iyo qof hebel inay noqoto waay
wasaaraha xukuumadda soomaaliya ay sidoo kale ka hadlay doorka culamaa udiinka soomaaliyeed ee arrimaha ku saabsan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gaaray magaalada baydhabo xarunta gobolka baay isagoona qayb ka noqon doona furitaanka heerka labaad ee dhinaca siyaasadda shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed xasan salaad xasan laki ayaa warkan faahfaahintiisiinoo haya
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada baydhaba ee xarunta ku-meel gaarka koonfur galbeed soomaaliya halkaasi oo uu ka dhici doono wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta ee koonfur galbeed soomaaliya garoonka shaati guduud ee magaalada baydhaba waxaa madaxweynaha kusoo dhoweeyey gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen iyo xubno kale oo madaxweynaha kusoo dhoweeyey garoonka shaati guduud shir looga hadlayo arrimaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed ayaa ka qabsoomi doona magaalada baydhaba hore ayaa waxaa magaalada uga dhacay shaqaaqo qooban iyo weliba isqabsi ku aadan dhinaca iyo wakhtiga dowladda goboleedka uu hogaaminayo cabdicasiis laftagareen madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya muddo kow iyo toban maalmood ka hor ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu gaaray magaalada baydhaba waa socdaalkiisii labaad ee uu ku gaaraya magaalada baydhaba si xal looga gaaro arrimaha ku aadan shirka dib u heshiisiinta iyo siyaasadaha isdiidan ee ka jira koonfur galbeed soomaaliya bulshada ku dhaqan magaalada baydhaba ayaa hadalhaynta ugu badan qaarkood ayaa ah wejiga labaad ee furitaanka shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa kulan kula qaatay magaalada baydhabo odayaasha waxgaradka malaaqyada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya maxamed cabdiraxmaan malin ayaa warkan faahfaahinaya
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya shiiq aadan maxamed nuur madoobe ayaa kulan la qaatay midooda musharaxiinta golaha badbaadada iyo madasha samatabixinta koonfur galbeed kulanka oo ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa looga hadlay inta uu socday dardargelinta wejiga labaad ee shirka dib hejisiinta koonfur galbeed maadaama uu soo xirmay wejiga koowaad ee shirka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shiiq aadan maxamed nuur madoobe ayaa midooda musharaxiinta golaha badbaadada iyo weliba madasha samatabixinta koonfur galbeed u sheegay in si habsamile loo sii anba qaado wejiga labaad ee shirka oo furmaya sida uu qorshuhu yahay wejiga labaad ee shirka ayaa loogu arrinsan doonaa hanaanka geedi socodka nabadda iyo sidii guul miradhal leh looga gaari lahaa gogosha taalla magaalada baydhabo si dalka looga xoreeyo al-shabaab
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ka socota qabanqaabo la xiriirta sidii shirka dhinaca siyaasadda ee deegaanada koonfur galbeed oo lagu wado maalinta beritaah inuu ka furmo magaalada baydhabo qaar ka mida dadka ku dhaqan magaalada baydhabo ayaa aragtidooda sheegay inay soo dhoweynayaan shirkan koonfur galbeed oo lagu wado in lagu soo gabogay khilaafka ka dhashay muddo kororsiga uu sameeyey madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis maxamed xasan laftagareen waxaana siyaasiyiinta sidoo kale ay sheegeen iyagu ay soo dhoweynayaan kulankan wejiga labaad ee lagu wado inuu burito uu ka furmo magaalada baydhabo horey ayaa loo soo gabogabay shirkii dhinaca dhaqanka iyadoo dowladda soomaaliya ay weliba maamulka koonfur galbeed iyagu ay soo gabagabiyeen kulankaasi waxaana la sheegay in dadkii iyagu ku dhintay shaqaaqadii ka dhacday magaalada baydhabo ee kuwa ku dhacwaamayba la siiye mag la xiriirta arrintii loo geystay ee ka dhacday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland saciid cabdulaahi dani ayaa maanta xarigga waxa uu ka jiray xarun loogu talagalay in iyadu ay qeyb ay ka noqoto degaan hoos yimaada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari madaxweyne saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay in maamulkiisa uu isagu soo dhoweynayo arrimaha istaraatiijiyadda ee kusoo kordhayaan deegaanada puntland waxaana sidoo kale uu sheegay iskutashiga dadku inta badan in la badiyo si deegaanadu ay noqdaan kuwo dadku inta badan ay kusoo hordaan islamarkaana dadka qurbajoogta ee reer puntland ugu baaqay in iyagu ay qeyb ay ka noqdaan sidii deegaanada puntland ay u noqon lahayd meel dadku ay usoo dalxiis tagaan weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeenimo ee idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa sheegay in la dhimay ilaaladii uu lahaa madaxweynihii hore dalkaasi kenya ee sidoo kale hooyadiisa abuukar dayax ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya madaxweynaha dalkaasi kenya william ruuto ayaa sheegay in la dhimayo islamarkaana dib loo qalabayn doono madaxweynihii hore ee dalkaasi kenya waxaana sidoo kale uu sheegay in ilaalada hooyadiisi sidoo kale la dhimay waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan madaxweynuhu oo haatan uu doonayo in ilaalo gaara loo sameeyo si meesha laga saaro ciidankan tirada badan uu wato madaxweynihii hore ee dalka kenya uhuru kenyatta warka habeennimo aad ka dhegeysanaysan idaacadda dalsan ay khartana dhegeysanaysay caawa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin